barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axadda soddonka bisha meey sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay wiil dhallinyaro ah oo xeryaha qaxootiga dhadhaab ka hirgeliyey goob degaan oo dadka ay ka helayaan agabyada hidaha iyo dhaqankii hore ee soomaalida shiikada oo caanaha lagu cabo ameelka caanaha lagu cabo giriya caanaha lagu shubanayay haamanka waaweyn ee maaratay oo geedaha ka samaysan oo garoorta lagu ruuxanayay marka meesha sideedaba waxaa waaye dhaqan iyo hiddihii hore ee dhumay in la soo nooleeya looga fikiray oo lagu soo hagaajiyey heesta aan maanta barnaamijka idinkuga haynana waa
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka in ka badan kun qof ayaa isugu soo baxay sabtidii shalay magaalada washington d c iyagoo taageeraya falastiiniyiinta waxaana ay ku baaqeen in la joojiyo kaalmada maraykanka ee israa'il la siiyo banaanbaxan oo ka dhacay fagaaraha lincoln ayaa yimid iyada oo xabad joojintu ay soo afjartay koob iyo toban maalmood oo dagaal culus oo u dhexeeya israa'il iyo dhaqdhaqaaqa islaamiyiinta xamaas ee magaalada khaza ah ay dhaqan gashay waxaan rajaynaynaa inaan fariin cad u dirno dowladda maraykanka in maalmihii ay taageeraysay dowladda israa'il iyagoo aan wax saameyn ah lagu yeelan ay dhammaatay waxaa sidaas yidhi mid ka mid a banaanbaxayaasha oo ah sagaal iyo soddon jir qareyn ka ah washington oo la yidhaahdo shariif saalim isagoo dhex taagan dadka halkaas oo dad badan oo mudaharaadayay ay sare u qaadeen calanka falastiiniyiinta ee casaanka cadaanka cagaarka iyo madowga ah waxaan ka hor imaan doonaa siyaasi kasta oo sii wada inuu hubsiiyo israa'iil waan ka hor imaan doonaa waan ka codayn doonaa iyaga waxaanan maalgelin doonaa kuwa ka soo horjeeda ilaa aan u codayno inay xafiiska ka baxaan ayuu yidhi saalimi wasaaradda caafimaadka dowladda fietnaam ayaa sabtidii shaacisay in dalkaasi laga helay fayras cusub oo ka dhashay isugeynta cudursadayaasha keena xanuunka covid sagaal iyo toban ee laga kala helay dhowaan dalalka ingiriiska iyo hindiya nuucan cusub ee fayraskan ayaa si dhaqso ah u faafi kara waxaana hadda ay saraakiisha caafimaadka sheegeen in gudaha fietnaam ay ilaa hadda ugu dhinteen toddoba iyo afartan qof wasiirka caafimaadka fietnaam nguyen than klong ayaa sheegay in natiijada u soo baxday ay tahay cudurside isku wata calaamadaha noocyada fayraska covid sagaal iyo toban ee laga helay u k iyo hindiya hay-adda w h o ayaa horey u diiwaan gelisay afar nuuc oo ka mid ah nuucyada fayrasyada keena cudurka halista ah ee covid sagaal iyo toban nuucyadaasi ayaa laga kala helay dalalka hindiya britain south africa iyo brazil warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa xeryaha dhadhaab inoogu soo diyaariyey waryaheenna axmed nuur maxamed iyogol
kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo alhabuurka oo maalin walba oo axada aad xilligan oo kale aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka hibada iyo alhabuurka toddobaadkan wuxuu idinka imaanayaa dhadhaab barnaamijka waxaa marti igu ah haajir mooge guure oo ka mid ah dhallinyarada ku nool deegaanka dhadhaab islamarkaana la timid hal abuur markaasi dhanka ganacsiga a gaar ahaan wuxuu deegaanka dhadhaab ka hirgeliyey xarun loogu magacdara aqalheeriyo islamarkaana dhammaanba lagu idleeyey amaba ay yeelaan agabyadii hore ee markaasi ay dadka miyiga ay ka isticmaali jireen amaba dhaqamadii hore ee soomaalida haajir ee ugu horreyn kusoo dhowow ee barnaamijka hibada iyo halabuurka laanta afka soomaaliga v o e waxaan ahay maamulaha dhaadhaab aqalihero resort hoteelka ku yaalo meeshan aqalihero resort bay dadka u yaqaanaan hotel hoteelaha dhadhaab ku yaala ka mid weeye waa hotel casri oo hoteelaha kale kaga duwan agabka laga isticmaalo iyo meesha la seexdabo meesha la seexdo waa aqal soomaali casriyeysan oo sida aqal soomaaliga baadiya aan ahayn laakiin la casriyeysay laakiin kor ka ah aqal soomaali agabka cuntada lagu cuno waa ka duwan yahay agabyahan kale hoteelaha laga isticmaalo inkastoo kuwa kalena ay ku jiraan laakiin waxyaalaha u badan ee hadda annaka midigta saarna waxaa waaye alaabta miyiga lagu isticmaali jiray shiikada oo caanaha lagu cabo ameelka caanaha lagu cabo gariya caanaha lagu shubanayay haamanka waaweyn maaragtay oo geedaha ka samaysan oo garoorta lagu ruuxanayay saxaamaha naftooda waad helaysaa ayaga oo maaratay oo kuwii caadiga cuntada lagu cunayo oo ayagana oo weelasha nooca ka mid ah ee agabkaasaa u badan marka meesha sideedaba waxaa waaye dhaqan iyo hiddihii hore ee dhumay in la soo nooleeya looga fikray oo lagu soo hagaajiyey aas-aaskeedii hoteelkeedi layskuma furin hoteelaha kale wuxuu kaga duwan yahay aas-aaskii dhaqanka hiddihii dhumay in lagu soo celiyo qalhooriga la seexdo wuxuu ka soomayahay maaratay oo harartaas nin walba suu yaqaano ama dufulka weelashina waa sidaasoo kale oo weelka geedla dhaqan iyo hidihii buu ku saleeyey hoteel caadi oo iska furan maa taa waa warbixin hoteelka xaggiisa ah waxyaalaha macnaha sidii marka oo raashiinka laga isticmaalo markaan ku darno kii caadiga ah ee nin walba uu garanaya raashiin nin walba nooc walba waa yaallaa waxaa dheeri ah caanaha geela oo dhaaya suusac ayagoo la suusiciyey oo caanaha geela kuwa looda oo fureesha hilibka looda hilibka geela hilibka ariga doorayda cuno nooc walba horta waa laga helaa intaa waa hoteelaha oo maaratay cuntada lagu cuno ama cuntada ah meel ahaanta uu ku yaalo waa meel qabow oo fiican oo la nadaamiyey oo la hagaajiyey oo si walbaba u fiican beri walbaba marka haajir markii laga taga arrimahaasi aad ka hadashay waxaad hoteelkan aad ku salayseen dhaqankii hore ee soomaalida tusaalahaan kale hadda guriga aan ku jirro waa guri sida hoteeladoo kaleeto agabkii lagu seexanaya la dhigay balse wuxuu kaga duwan yahay waa aqal aqal soomaali ah heeryadii iyo weliba sidii waxyaabihii kalete aqal soomaaliga loo isticmaali jiro kaleeto waxaa intaasi dheerood samayseen agabyadii sidaad ka dhawaajisay dadka remiyiga ama dhaqamadii hore ee soomaalida la isticmaali jiray waxaa kaleeto oo meesha laga soo gelahayo goobtan aad ka dhisteen guri soomaali oo astaan u ah markaasi goobtan waxaa kaletood sidoo kale goobtan aad keenteen xayawaanada qaarkood sida goroyadoo kale waxaa kalood samayseen goobaad ugu talagasheen in dhallinyarada xilli ay ku qaataan sidoo kaleetana dadka arooska tusaale ahaan inta badan goobahan waxaa imaada dadka qurbaha ka imaada ee xerooyinka dhadhaab imaada si markaasi ay aroosyo ugu galaan marka maxaa idinku dheliya arrimahan arrimahan waxaa nagu dhaliyey maadaama dadka annaga reemiyiga dhaqan uu lahaa oo dhaqanka miyiga uu ahaa dhaqan oo soo jireen eh haddana qaran suulay waxaa nagu dhaliyey inaan dib dib u soo celinno aqalhooriga sidaad u aragtaba ilanka laga soo gelaya waxaa ku dhisan aqalhoori caadi dhulkaan lagu dhisano kor lagu dhisay kaa wuxuu kutusayaa guryaha dambeyaana inay noocan yihiin oo la sixo oo macnaha oo dhaqan celin saasaa kutusaysaa midda labaad dadka maadaama aan aragna inay xiisaynayeen baan sidaa ayada daraaddeed u samaynay oo u kordhinay insha allahu haddana aan kusi darayna sidaas sheegtay ee ka dhabaajisay xayawaamaha meeshan laga helo xayawaamaha wey kalimadna waa mid oo dadka uu ku dhaqdo caadi oo sida hadda looda ama geela ama waxan ama ariga ah maadaama hadda xooli ay xoogaa roob iyo joogaana kor u baxeen laakiin way joogaan hadda saad ku arkaysa arina wakaa wuu joogaa gorayada oo cidoodka ka midna way joogtaa insha allahu haddaan rabno haddaan sidaan rabna aan helana sidii oo macnaha aan kusoo kordhin lahay falkeeda waan ku jirnaa markay sidaa tahay maadaama meeshan eriyahan uu xara qaxooti ka dhow yahay dadka joogo sharci u laheen wadamaha kaleeta uu usoo faariqu karin waxaa hadda badi isticmaalo maadaama ay yihiin dadka qaxootiyaha erian eh ee dhallinyarada hadda soo kaceen gabdhaha ama wiilasha ama dadka hore ee remiyiga ahaa ee xoolaha ku dhaqan jiray maadaama ay arkeen islaanta hataa dadka hore ee aqalaha noocan isticmaali jirta markay aragto hataa ayada waxay dhahaysaa maadaama adiga aad dharka bahashan ka samaysay walaalow dhaqanka horena soo towsisay dadka qurbaha ka imaado ee hadda magaalooyinka hore ku dhumay ee sida dibadaha jiro markuu imaado waa yaabaan maxay dhahayiin maadaama dhulka aan annaga imaano aragne ama sawiraanta aan aragna dhulka markaynu yiri dhadhaab buu ku yaalaa waan maleen wayne sidii macnaha loo habeeyey ayaga naftooda way qurbaha markay imaadaan hadda xaraayin qaxootiga meeshan bay seexdaan oo xiiseeyaan magarad qaxootiga sidaba ha kasii darnaata maalmaha ciidda ah ama maaragtay oo hodhodheyda way imaadaan wayna ku faraxsan yihiin maadaama waxay dhaheen annaga aana sharciyo lahayn wadamaha hadda nairobi xagga aan aadi karin middan ayada eh meel annaga hadda aan ku doorsanayno male middanaan iyo usoo faaruq tagaana u umaadaan hajir huteello badan baa ku yaalla deegaankan dhadhaab balse waxaad kaga duwan tihiin meeshii guryo dhagaxa la dhisi lahaa oo hutel ah ama markaasi loojoo la seexan lahaa in dadku aad u samayseen in aqal soomaali ay seexdaan idinkoo sidaan ka dhawaajiba dhammaanba agabyadii lagu seexanayay ee markaasi ku dhammaystiray marka fikirkan maxaa keena marka fikirkan hal mid maa keenay midda keenta waxaa waayey fikirkan waxaa keenay dadka ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado nin walba dhaqan iyo hiddo oo soo jireen oo abka soo gaar buu leey annaga dhaqanka annaga soomaalida waxaa waayey dhaqan soo jireen oo dhummay soomaalida waxay u arkeen dhaqankooda dhaqan maaragtay oo liito oo dhaqamaha kale ka fiican annaga macnaha waxaan la dagaalayna marka waa arrintaa dhaqanka annaga soo jireenka inuu ku salaysan yahay agabka hadda maanta meesha laga isticmaalo ama weel ha ahaado ama aqal soomaaliga ha ahaado marka annaga beecshiro daraaddeed ogama joodno ooga joodno dhaqanka inay la soo celiy laguna fara adkaada maadaama uu faraha ka baxay hajir sidoo kale goobtan waxaa ku taalla goob aad ugu tala gasheen inay carruurta ku ciyaaraan waalidiinta carruurtooda ay keenaan sidoo kaleetana waxaad samayseen goobaad ugu tala gasheen waalidiinta intay carruurtooda ciyaareen iyaguna inay ku nastaan marka ma la odhan karaa waxaad la imaateen fikir ka duwan fikiradii hore hal abuur ee ka jiray deegaankan dhadhab saasaan malayna wuu ka duwan yahay goobta carruurta ku ciyaaraan wataa waa gaar goobta oo lamaanaha ay ku nastaan ayadana waa u gaar goobta oo haddana ay la waayin dadka hore oo dhaqan celinta asagana saasoo kale taa dhaqanka asagoon celin faraha ka baxay oo rabo ayadana waata waa u gaar wuu arki karaa ninka jiifra waa ka qal soomaaligii asagoo haaf oo nus dhagax laga dhico koryeerikay asagoo caadi loo dhisay marka fikirkaasayto fikir oo laga soo fikiro waayey inay dhaqanka hidaha dhaqanka lagu soo celiyo waxaa ii muuqda markaa dad fara badan oo inta badan goobtan usoo dalxiis tegay sidoo kaleetana qaar ka mid a dadka qurbaha ka imaaday oo iyaguna doonaya inay halkan nasiinya ku qaataan amaba markii ay xerooyinka ku aroostaan in markaasi lamaanaha ay halkan imaadaan oo ay ku qaataan goobtan qurux badan ubaxyo kala duwan geedo kala duwan baad ku abuurteen marka inta badan goobtan dadka inta badan aad ku tiirsan tihiin ay ka faa'iidaysanaya hal abuurkiinan ma dadka deegaanka mise dadka qaxootiga labadaba way yihiin laakiin halkan marka anaga degmada dhadaab joogno dadka u badan ee hadda magaalooyinka badi ku nool saddexda dhinacba naga jiro waa dadka qaxootiga ku nool marka dadka hadda u badana meeshan u joogay u badan waxaa waaye saddexda xara ee qaxootiga ha ku jiraan reer dhadaab ha ku jiraan dadka kor ka imaaday laakiin dadkan hadda kuu muuqdee faraha badan waa dadka xaraha qaxootiga ku nool aan ku soo laabanna marka ee waxaad keenteen goroyo inta badan dadka aad bay u danaynayaan inay isku sawiraan goroyada marka hal abuurkan ama fikirkan ah in aad markaasi duurjoog aad keen
duurjoogta waxaa nagu dhaliyey maadaama wadamaha kaleetaba duurjoogta ay joogaan annaga laakiin duurjoogtaanada miyiga bay joogtaa magaalo way ku yarta wax magaalo ku haasta way ku yarta sidaa aawadeed maadaama meesha aan hagaajinay sharaxaad inaan oga dhigno duurjoogta waxaa nagu kalifay maadaama dhulka annaga wixii ku noolaa badi oo intuu hadda adduunku iska halaabo qaxootiyahan waxaana imaadeen uu dhumay oo hadda dhulka qaarkii wixii ku noolaaba aan laga helaynin wixii ka haray inaan soo helno oon keenno soo sharciyaysano halkan aan keenno oon dhulka ku qurxinno maadaama dhulka hadda goroyadoo kale miyiga markaa u baxda awal cowleyda iyo goroyada iyo geriga iyo waxyaalaha faraha badan meesha banaanahan bay iska joog jireen intuu qaxootiga imaana hadda waa la waayey way suuleen markaa sidaa aawadeed intan in ka badan waan keeni lahayn maadaama ay suuleen oon la'nahay xabadi wixii aan soo helna inaan keenno sidaasaa nagu dhalisay maadaama duurka laga la'yahay marka waxaad sheegtay inaad ku tala jirtaan inaad keentaan durjoog kale oo sida goobaha dalxiiskoo kale loogu talagalay marka durjoogta idiin qorshaysan inaad xaruntan aqalheri aad maxaa ka mid a waxaa ka mid ah nin walba si u qaano duurjoogta magacyo kale leedahay geriga cowleyda bahalka la yidhaahda baciidka libaax wax alla wixii dadka waxaan ka codsanaynaa ay gacanta ku dhigaan oo duur ku arkaan inay noo keenaan annagana sharciga aan ku raadsanno ku qabsanno inaan badan hajir waxaad sheegtay in ganacsigiina inta badan uu ku tiirsan yahay dadka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan da'yar fara badan ayaa halkan timaada qaarkood waxaa laga yaabaa in subaxii si ay u imaadaan ilaa galabtii ay tagaan si ay sawirro kala duwan ay markaasi ugu qaataan marka goobahan xilligan waxaa la odhan karaa waa goobta keliya ee kulmisay dhaqankii hore ee soomaalida gooba ay xilliyo ku qaataan da'yarta gooba ay xilliya ku qaartaan lamaanaha marka qorshaha ma idinku jiraa inaad xarumo kale aad samaysaan si markaasi dad fara badan ay baahiyahooda ay u daboolaan xarumaha noogu jira inaan samayno waxaa ka mid ah sida meesha lagu dabaasho garoonka caruurta lagu ciyaar si weyba joogtahay midda kaleeta dadka weyn ay ku ciyaaraan jiimka waxyaalo badan baa noogu jiraan haddii insha allahu ilaahay noo saqiro waan kordhinaynaa waan wadaynaa waxyaala ay codsadeen baan jira waan ku daraynaa intaa waxaa dheer hoolalka arooska waa diyaar mitinka meesha lagu galo waa diyaar hoolalka ayaga waa ka duwan yihin waa ka gaar sida hadda hay-adaha oo meelahan joojoogaan oo kale hoolkooda wakaa midka aroosyaha hoolkooda wakaa meelaha hadda ilaahay noo qorshaysan inaan ku darno waxaa ka mid ah sida meesha dabaasha caruurta garoonka ay ku ciyaaraan waxyaalo badan baa noo qorshan insha allah waan ku daraynaa yaryar baan ugu daraynaa waan kordhinaynaa insha allah waayahay hajir waxaa kale oo jirta in ay jiraan dad iyagu sidaad ka dhawaajay dadka qaxootiga ma awoodaan inay tagaan gaaris nairobi ama magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya sharciga awgiis balse meesha ay goobahaasi ka aadi lahaayeen xilli fara badan ay ka geli lahayd waxaad u samayseen gooba ay ku nastaan marka markii laga tago arrimahaasi aad u samayseen ee dadka qaxootiga ee goobaha aysan u suruubeyn ma jirtaa mararka qaarkood caqabada aad la kulantaan caqabado weynoo la kulan alxamdulilahi ma jiro waxyaalaha hadda annaga aan hadda ay noo geysteen dhib ma jiro haddii ka tegi wayso dhirta aan xanaanayno unbay maalmihii ciidda ay ku tuntaan taasna waa ugu dulqaadanaa intaan ciidda ka ahayn baan dhulka xanaaninaa dhib geedaha ka ahaynoo hadda annaga oo dhirta ay noo geystaan ma jiro taasna annagaba ku talagalnay markay haleeyaan inaan hagaajino oo dib u samayno intaa waxa ka ahaynoo dhib oon kala kulan ma jiro aqal soomaali baan ku jiraa sariirtii lagu seexanayaa taalla waxaa dheer oo kale fadhigii dadka qofka martida markay u imaadaan oo kale inay ku fadhiistaan sidoo kale ay si baad u samayseen balse way adag tahay qofkii guriga soo gala markuu bannaanka ka joogo wuxuu u malaynaya aqal soomaali oosan lahayn agabyada hata gudaha yaalloo kaleeto marka dadka markii tusaalahaan oo kale ay idin imaadaan dad martiya oo idin weydiiyaan meelay seexdaan balse aad u sheegtaan in aqal soomaali uu jiro dadkaasi maxay iska dhedhacsiyaan maxayse dareemaan dadka markay aqal soomaaliga hor ka arkaan waxay dhahaan aqalkan waa aqalka miyiga markay gudaha soo galaan sida masquushii shaawaskii eysiigii sariirtii oo gudaha laga sameeyey markay dhulka ay maarata guriga fiiriyaan iyo wixii bannaanka ay ku qabaan bay kalata markuu qofka guriga ifurkudhaho uu arko adiga buu kusoo fiirin macnaha gurigii siduu kor ka arkayay kor ilaa guriga waa guri soomaali gudaha markuu soo galana waxyaala badan baa iska bedeli marka qofka wuxuu kudhihi anigu gurigan kor inuu ka dhisanya guri soomaaliya waa arkayay laakiin gudaha markaan soo galo ma mooyin inuu guri guri soomaali sidan laga samayn karo qofkii mar seexdo oo mar imaado meel kaleba asaan ku sablamaya isagaa imaada mar walbo markii laga soo gelayo markaasi albaabka weyn xaruntan waxaad astaan ooga dhigteen aqal soomaali baad korka ka saarteen dhammaanba agabyadii aqal soomaali lagu yaqaano kalaad samayseen sidoo kaleeta markii gudaha loo soo galo waxaa yeelaa dhammaanba agabyadii dadka miyiga ay isticmaali jireen marka qofka markuu bannaanka ka soo galo wuu arkaa astaanta iyo magacaad markaasi aqal heeriyo iyo sidoo kale agabyadii dadka ramiyiga ay isticmaali jireenoo gudaha ku yaal marka agabyadan dadka qaarkood sawiray ku galaan dadka qaarkood waxyaaba fara badan bay soo xasuustaan markii laga taga marka dadkaas da'yarta ma jiraan dad waaweyn oo goobtan imaada si ay dib ugu xasuustaan dhaqankii hore soomaalida dadkii hore weelashan waxay yihiin ogaa dadkan hadda yareerka badi weelashan waxyihiin makasa laakiin dadka hore ee ogaa weelashan wixii loo isticmaalayay annaga kii aan isticmaalaynay bay waxay dhahaan walaalow bahalkan meelaan ka hellaan waynay meelaan naga gad kii annaga aan isticmaalaynay yaa dadka qaarkii yani xubriga u qabaan ka gadnaaba oo uu ku dhagaa wixii oo annaga aan bixin karno oo qofka bilaash ooga bixi karana waan siin wixii kaloo annaga nugu adagoo aana soo heli karin waxaa waaye waan waan gadna waxaan kaloo codsanaynaa warshad baa wax walba soo saarta warshadda geedahan soo saaraysay dadkii waa tegey lama hayo lacaggadaa ku raadiso bahaalahan noocanna inaad helaynin bay caddahay codsiga waxaan ku darsan lahaa maadaama aniga la dhegaysanaayo ninkii weelka noocan soo qori karo aqalyeero inuu imaado annaga oodhar aan ku siino uu noo soo qoran codsanayna ugu dambayntii haajir waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena hibadii halabuurka waxaan markaasi dad fara badan baa jira oo soomaaliyeed oo qurbaha ku nool oo ku dhagaysanaya marka dadkaasi lagana yaabo in ay doonayaan xilliyada ay qaraabadooda ugu imaadaan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab meele ay wakhti ku qaataan amaba ay ku nastaan amaba lamaanahooda ay wakhti kula qaataan marka maxaad ku odhan lahayd waxaan ku oran lahaa hadal badan waxaa leeyahay haan ma buuxsho nin walbana wixii aqligiisa ama garaadiisa ama indihiisa unbuu markuu arko unbuu qofka ka sheekayn karaa magarad aniga waxaan dhihi lahaa dadkaas ayada aad sheegayso nin walba sahankiisa unbuu ku arki karaa sidaa aawadeed markaad adig gudaha intaad soo gasho aad aragto indhahaada unbaad ka bogon kartaa wax haddaan aan kuu tilmaami karo oo tilmaan aan kaga bogi kara ma ah marka waxaan codsanaya adduun weynaa nin walba oo dhegta ka maqlo bal horta inuu dhaayihiisa ku arko intaa keli maan kusoo gaabin lahaa watay dhegaystayaal intaasi ayaan gebi ahaanba kusoo afmeerayaa barnaamijkeennii hibada iyo halhabuurka oo toddobaadkan idinka imaanayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaaba waxaa barnaamijka marti igu ahaa haajir mooge guure oo ka mid ah dhallinyarada deegaankan dhadhaab islamarkaana la yimid hal abuur kaasi oo goob dhaqanka soomaalida loogu talagalay ka hirgeliyay islamarkaana ah goobo loo dalxiis tago wakhtiyo fara badanna lagu qaato waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol barnaamijka midlamida intaynu ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatanna waa xubintii cayaaraha
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa loo caleemo saaray horyaalnimada kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub kadib markii ay ku guulaysteen koobka horyaalada yurub ee uefa champions league oo ay ka farmaroojiyeen kooxda manchester city oo ciyaarta fiinaalka ay isugu soo baxeen kooxda chelsea ayaa xalay u ahayd markii saddexaad ee ay soo gaarto fiinaalka koobka horyaalada yurub markii ugu horeysay ee fiinaalka gaarto waxay ahayd markaas oo kooxda manchester united ay kaga guulaysatay sidoo kale kooxda chelsea ayaa gaartay fiinaalka koobka horyaalada yurub sanadkii markaas oo kooxda bayer munik ay isugu soo baxeen waxayna ku guulaysteen koobkoodii ugu horeeyey ee horyaalada yurub xalayna waxay u ahayd fiinaalkii saddexaad iyagoo ku guulaystay koobkoodii labaad ee uefa champions league kooxda tababare bebe gardiola oo xil ciyaareedkan oo dhan si weyn u abaabulnayd ayaana xalay laga dareemay habacsanaan iyo jahwareer iyadoo sidoo kalena tababare bebe gardiola dadka ciyaaraha falanqeeya ay ku dhaleeceeyeen shaxdii uu xalay garoonka ku soo galay kooxda tababare bebe gardiola ayaa xalay waxaa ka dhaawacmay ciyaaryahan kevin de bron oo ahaa mishinkooda qadka dhexe islamarkaana ah kan ugu badan ee fursadaha goolasha lagu dhaliyo u abuuro kooxdaasi gool iyo eber ay kooxda chelsea kaga badisay kooxda manchester city waxaana goolkaasi u dhaliyey havertis oo maalmahan u ciyaara kooxdiisa sagaalka beenta ah tababare thomas tushel oo laga soo ceeriyey kooxda b s g oo uu kula guulaysan waayey koobka horyaalada yurub ayaana xalay muujiyey in kooxda b s g ay qalad u ahayd inay shaqada ka soo eriyaan kadib markii koox wax ka yar lix bilood uu la joogo uu ku hogaamiyey koobka horyaalada yurub ee uefa champions league bilowgii xilli ciyaareedkan kooxda chelsea ayaa xaaladda ku xumeed taasoo sababtay inay ceyriyaan tababarahoodii hore ee frank lambard waxaana ay shaqaalaysiiyeen thomas tushel oo b s g laga ceyriyey wax walba ayaa chelsea u shaqeeyey ugu dambayntii iyagoo ku guulaystay koobkii labaad ee horyaalada yurub islamarkaana badbaadiyey xilli ciyaareedkooda iyagoo galay kaalinta afraad ee kala horraynta horyaalka premier leaga haddaba kulankii xalay ee fiinaalka iyo guushii kooxda chelsea ayaan kala sheekaystay rijaal axmed xasan oo ku sugan dalka turkiga kaasoo si weyn u falanqeeya ciyaaraha kubadda cagta waxaanse marka hore weydiiyey fiinaalkii xalay waxa uu kaga duwanaa fiinaaladii hore wuxuu kaga duwanaayey laba koox horta oo hal dal ka wada dhisan oo mar walba as arko sanadkii laga yaabo inay afar ciyaar wada dheelaan sida sanadkan dhacday oo kale haddana ay soo arkeenba yani fa kaabka samafinaalkiisii iyo horyaalka laba kulan soo arkeen ayaa isku imaaday oo chelsea iyo mancity marka wuxuu uga duwanahay kii ka horreeyey haddaad tusaalahaan isu qaato oo koox jarmal koox faransiis isku imaadeen bayer iyo baris yani sidaasoo kale uma saameyn badnayn dadka waxay dhahayeen ciyaar waxaa la dheelaa fa kaaba saas uma xamaasad badnayd dhahayeen hadda koobka kooxda chelsea ayaa ku guulaysatay marka maxaa is leedahay kooxda chelsea way u suurageliyeen sidoo kalena kooxda manchester city oo loo saadaalinayay xaggee xala laga helay maxaa u sababa inay guuldaraystaan waxaa u sababaya horta jelsea kow in ay jelsea wadato horta ciyaartooy da ahaan ciyaartooy aad u dayar oo weerari markii la fiiriyaba dhexda iyo gadaal iyo dhammaantood yani ciyaartooy aad u ii dayaroo firfircoon midda kale laacibkan reer faranse ee nicola cante iyo boorteerigan reer africa reer senegal oo menwi waxay ahayeen saameynta oo yacni champion league iyo chelsea meesha ku imaato sidaan ognahay real madrid oo kuguuleystayaasha ugu badan tartanka inay soo reereen xalayna kooxdii man city oo loo saadaalinayay ay ka qaadeen marka waxa u dhihi karnaa chelsea ciyaartooydeyda aadka u firfircoon iyo iskaashiga iyo ninka kaanta oo nin walba ka shaqaynaya ah u fududeeyay inay kuguuleystaan iyo man city oo baqday oo macalin gardiola shaxan ku soo galay manchester cityna xaggee laga haystay xalay marka maxaa u sabab ahaa guuldaradooda manchester city waxaa laga heystay dhanka dhexda sidaa ogtaa ciyaarta waxay kusoo galeen nin kubajoojiyaha say ma leheenoo rudi iyo fernandino labadaba way fadhiisiiyeen daqiiqadii u horreeyana jelsea goolal ayay sigtay oo ciyaarta xale markaa fiirsanaysa daqiiqadii u horreeyay waana laba cunay baalkii marka waxa waaye dhexda waa furnayd difaacooda sidoo kale awal sidaa ognaa wuxuu samayn jiray dhexdu buuxsan jiray dubrana nooga beenu dheelsi jiray hadda stalin oo keenay dhexdiina waxa waaye rudina ma keeni fernandino ma keeni marka macalinka waxaa u sababahay in uu xalay guuldareysto waxa waaye goolkana sidaa ogtahay waxaa looga dheliyey kubad oo turuu baasa oo kontribiyada lagu tuuray goolkan fursadaasaa laga helay taas markaan ka soo tagno fiinaalkii xalay ay wada ciyaareen labadaas kooxood ee isku dalka ka wada dhisan ee chelsea iyo manchester city maxaa laga baran karaa
finaalka horta hal waxaa laga baran karaa horta inuu isbedel ka dhacay yurub oo kooxihii waaweynay ee meesha looga barto AC Milan iyo Manchester United iyo Real Madrid iyo mar walba iska imaan jiray Barcelona in horta sanadahan meeshaan laga waayay oo iyo xataa aragto Tottenham iska imaanayso haddana ay imaadeen Man City oo laga barnin oo soo dhaafi jirin sama finaalka inay haddana ka muuqato waxyaabaha casharada laga baran karo in oo wadanka Ingiriiska kooxihii ka socdeen iyo awood sii yeelanayaan Yurub awood ku sii yeelanayaan waxyaabahaas ayaa laga baran karaa aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa rijaal axmed xasan oo ila falanqaynayay ciyaartii xalay ee finaalka koobka horyaalada yurub iyo guushii kooxda chelsea dhegeystayaal xubinteennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay samakaab oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha inoo soo jeediyey haatanna aannu aadno dhankii kaalimaha heesaha
idaacaddii duhurnimana dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah casho ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo